ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa sagaal iyo tobanka bisha jumaada alaakhirah sannadka kun afar boqolshaniyo afartanka hijiriyada qodobada maanta oo isniin ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maamulka yuhuudda oo xalay iyo saakay duqaymo hor leh ka fuliyey deegaano ka tirsan jiida khaza iyadoona kooxaha muqaawamada ay sawaariq culus ku garaaceen magaalada talaabib ee uu caasimadda ka dhigtay kayaanka sohyuuniga ah mu'asasada almalaaxim oo baahisay qaybta saddexaad silsiladda loogu magacdaray sihaamul xaq oo lagu soo bandhigayo howlgallo jihaadi ah oo bilooyinkii lasoo dhaafay ka dhacay dalka yemen kuwaasoo afka ciidda loogu daray maleeshiyaadka xisaamul amni ay soo tababaratay dowladda imaaraadka carabta gaashaanla ka tirsan xukuumadda ciraaq oo lagu dilay mandiqada karbala ee gudaha dalkaas kuuriyada waqooyi oo shaaca ka qaaday in sannadkan cusub ee labakunafariyoabaatanka ay adeegsan doonto saddex dayax gacmeed ciidamada yuhuudda ee dhexdooda isdilaya oo soo badanaya iyadoona kayaanka sohyuuniga ah uu shaaciyey tirada askarta isdishay ee ka qayb qaadanaysa duulaanka khaza madaxii hore ee sirdoonka maamulka yuhuudda ee muusaad oo loo diray dalka qatar si uu u soo saxiixo heshiis xabajoojin iyo maxaabiis isdhaafsi ah oo ay la gaaraan muqaawamada iyo kooxaha wax iska caabinta oo diidan arrinkaas sheegayna inaysan jiri doonin wax heshiis xabajoojin ah oo ay la galaan yuhuudda ilaa ay si dhammaystiran u joojiyaan duulaanka ay ku hayaan khaza iyo guud ahaan dhulka la haysta ee filistiin iyo maraykanka oo sheegay inay ka hortageen gantaal ay soo rideen maleeshiyaadka xuutiyiinta qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyayaal ka tirsan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka maamulka yuhuudda ayaa xalay iyo saakay duqaymo hor leh ka fuliyey deegaano ka tirsan jiida khaza iyadoona kooxaha muqaawamada ay sawaariikh culus ku garaaceen magaalada talaabiib ee uu caasimadda ka dhigtay kayaanka sohyuuniga ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda khaza waxaa inoo soo jeedinaya cabdiraxmaan beder maalinkii siddeetan iyo toddobaad oo cidhir ah waxaa jiida ka soconaya duqaymo cadootooyey uu maamulka yuhuudda ka fulinayo halkaas kuwaasoo uu ku beegsanayo ehelkeena ku dhaqan khaza iyadu ay weli jiida martigelinayso iska horimaadyo culusoo u dhexeeya kooxaha muqaawamada iyo ciidamada gumaysiga yuhuudda tobannaan ruux oo hor leh ayaa ku shiiday duqaymo uu afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay kiyaanka saayuuniga ka fuliyey magaalooyin dhowr ah oo ku yaala jiida khaza kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ayaa habeenkii xalay sawaariikh badan ku garaacay magaalada talaabiib ee caasimadda uu ka dhigtay maamulka yuhuudda magaalada qaan yunis ee ku taala koonfurta jiida khaza ayaa xalay ilaa iyo maanta martigelinaysa duqaymo wuxuuslimo uu maamulka yuhuudda ku beegsanaya dadka rayidka ah kuwaas oo sababay shuhaadada tobannaan ruux ugu yaraan soddon iyo shan ruuxu falastiiniyiin ayaa ku shiiday duqaymo uu maamulka yuhuudda afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka fuliyey magaalada qaan yunis waxaana sidoo kale ka dhashay burbur xoogan waxaa intaa dheer oo duqeyntaa ku dhaawacmay tobannaan ruux oo keliya iyadu ay weli socdaan howlgalla lagu doonayo in burburka dhismayaashu istoodo looga soo saaro dadka dhaawacyada qaba iyo kuwa nolol iyo geeri lagu laayahay ee ku hor jira burburka isbitaalka annaasir ee ku yaala magaalada ayaa la geeyey tobannaan ruux oo ku dhaawacmay duqeymaha cadootooyo ee uu maamulka yahuudda ka fuliyey magaalada kanyonis ee dhacda koonfurta magaalada khaza waxaana muuqaalada laga soo duubay halkaasi ay muujinayaan saxmadda ka jirta isbitaalka mid ka mid a dadka ku sugan isbitaalka ayaa ka warbixinaya qaabka ay wax u dhaceen
ساعة زمان اللي هم ضاربين سمعنا ضربة قوية طلعنا انا وياه نجري لقينا آه، الدور كلها مفحمات يمكن خمس ست دور مربع كامل waxaa maqalnay jug culus markaan soo aadnay meesha ay duqaynta ka dhacday waxaan la kulannay dabaqyadii oo noqday dhuxullo ugu yaraan shan dabaq ayaa burburay dadkan waa shacab abriyo ah mana haystaan wax hub ah حسبي الله ونعم الوكيل وهذول ناس ابرياء غلابة يعني ما لهمش دعوة ولا في سلاح ولا لهم في حاجة حسبي الله ونعم الوكيل
sidoo kale diyaaradaha maamulka yahuudda ayaa aroornimadii hore saaka mar kale duqeymo kula kal lahay dadka ku dhaqan magaalada kanyonis waxayna duqeeyeen guryo ay leeyihiin dad rayid ah oo ku yaala magaalada halkaas oo ay ku shiideen ugu yaraan afar ruux duqeymaha ay geysteen diyaaradaha maamulka yahuudda waxaa barbar socday weeraro toosa oo ay ciidamada gumaysiga la beegsadeen dadka reedka ee ku dhaqan magaalada khaza ciidamada yahuudda oo wadadoomo dheereeya ayaa weerar ka geystay xeebaha ku teedsan deegaanka anusayraad ee ku yaala jiidda khaza ugu yaraan hal ruux ayaa ku shiiday oo ka mid ah ugaarsatada falastiiniyiinta ee ka jalaabta deegaankaas daanta galbeed ayaa ka mid ah goobaha laga soo warinaya duqeymaha iyo weerarada tooska ay geysanayaan ciidamada maamulka yahuudda waxaa halkaasi ka dhacay iskoorimaado xoogan oo u dhexeeya dadka muslimiinta ee reer falastiin iyo ciidamada kiyaanka sahyuuniga goobaha la duqeeya waxaa ka mid ah xarumo ganacsi oo ku yaala deegaan ka tirsan daanta galbeed qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka ay duqeeyeen ciidamada maamulka yahuudda ayaa ka warbixinaya dhibaatada ay kala kulmeen duqeymaha
هو الاستهداف مش بس فقط لمخبز يا صديقي الاستهداف لكل فئات الشعب الفلسطيني لكل المخيمات beegsiga keliya ma ahan mid ay beegsadeen makhbaska rootiga balse waa mid ay ku beegsanayaan dhammaan qaybaha kala duwan ee shacabka reer falastiin iyo dhammaan mukhayamaadka ha ahaadaan mukhayamaad waaweyn ama kuwa yaryar yacni ciidamada gumaystaha yahuudda ma lahan wax mabda ama akhlaaq ah mana kala saaraan qof weyn ama qof yar alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin يعني الجيش آه، مش فارقه معاه اي مبادئ واي اخلاق ان كان ولد صغير او كبير الحمد لله رب العالمين الاحتلال كما هو معروف عنه كشف عن وجهه الحقيقي عن عن gumaystaha sida lagu yaqaanay waxa uu fayday oo bannaanka keenay wejigiisa dhabta ah ee xaasidnimada uu u qabo mukhaayamaadka si gaar ah dadkayna shacabka ah caqliyadda dagaalka uu ka wada marayka khaza ee dilka iyo burburinta wada waa isla caqliyadda xoogga ku gelaysa mukhaayamaadka kana geysanaysa dilka iyo burburinta وتقتل وتدمر هي نفس العقلية التي تقتحم المخيمات وتقتل وتدمر
marka laga yimaado duqeymaha iyo weerarada ay ciidamada yahuudda ku hayaan shacabka muslimiinta ee reer falastiin waxaa geesta kala jiidda ka soconaya iskoorimaadyo culus oo u dhexeeya kooxaha muqaawamada iyo ciidamada yahuudda iyaduu habeenkii xalay sawaariikh culus lagu garaacay magaalada talaabiib waxay muqaawamadu baahiyeen muuqaal muujinaya sawaariikh aad u badan oo ku wajahan magaalada talaabiib ee caasimadda ka dhigatay kiyaanka saayuuniga ah waxaana ka dhashay khasaare baaxad leh oo soo gaaray maamulka yahuudda wargeyska iyo diicooda xaranood ee laga leeyahay maamulka yahuudda ayaa sheegay in ku dhowaad labaatan sawaariikh oo laga soo tuuray jiida khaza ay ku dhaceen magaalada talaabiib iyadoo dhawaqa digniinta bixiya laga maqlay guud ahaan magaalada
Yo Yo Wow Imale, nicht wahr? Yo Yo
geesta kala diida ghaza waxaa ka dhacay weerar lagu beegsaday kiyaanka saayuuniga ah kooxaha muqaawamada ayaa madaafiic ku burburiyey tiro gaadiid ah ay wateen ciidamada maamulka yahuudda kuwaas oo ku sugnaa waqooyiga magaalada qaan yunis ee dhacda koonfurta jiida ghaza sidoo kale waxay muqaawamada madaafiic la beegsadeen isku imaatan iyo gaadiid ay wateen ciidamada maamulka yahuudda oo ku sugnaa deegaanka khusaaca oo dhaca waxaana ka dhashay waxyeello kala duwan taliska ciidamada yahuudda ayaa sheegay intoo bannaan ka tirsan ciidamada ay ku dhinteen rasaasta asxaabtooda iyo hubka ay adeegsanayeen ciidanka gumaysiga warka ka soo baxay taliska yahuudda ayaa lagu sheegay in labaatan iyo sagaal iskugu jirta askar iyo saraakiil ay ku dhinteen rasaas ay kala kulmeen ciidamada yahuudda qaarkooda ayaa ku baxay hubka ay isticmaalayeen ciidanka gumaysiga oo si qaldan u haleelay askartooda maamulka yahuudda oo xaaladdu ay ku adag tahay ayaa bilaabay in uu raadiyo waddo uu cadaadiska kaga imaanaya shacabka iskaga yareynayo hogaamiyaashii ku madax adeegay dullaanka khaza ee yahuudda ah islamarkaana diiday inay dullaanka joojiyaan ayaa iminka bilaabay inay raadiyaan xabad joojin iyo heshiis maxaabiis isdhaafsi ah madaxda sirdoonka yahuudda ee muusaad ayaa loo diray dalka qatar si ay usoo helaan heshiis xabad joojin iyo maxaabiis isdhaafsi oo lala gala muqaawamada arrinkaas oo kolay sii horeysay iska diiday kooxaha waa iska caabinta iyagoo si cad u sheegay inaysan jiri doonin heshiis dambe oo yahuudda la galaan ilaa uu si dhammaystiran u joojiyo duulaanka uu kaga jira magaalada khaza
الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad degeysanaysaan markaana waxaad kusoo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka cabdifataax faarax ayaa soo jeedinaya gaashaanle ka tirsan ciidanka ciraaq ayaa lagu dilay karbala sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka waddanka ciraaq ayaa la soo wariyey in lagu dilay khilaaf gacanka hadal oo laga soo tabiyey karbala oo ka tirsan waddanka ciraaq ilawareedyo dhanka ammaanka ayaa shaaciyey in sarkaal darajadiisa ciidan ahayd gaashaanle dhexe oo ka tirsanaa taliska karbale ee ciidanka ciraaq la qaarajiyey kadib markii muran soo kala dhex galay isagiiyo qof kale xili ay ku sugnaayeen hero lagu magacaabo alsahzah oo dhacda gobolka karbala ilawareedyo ayaa warbaahinta maxalliga ku yidhi sarkaal darajadiisu tahay gaashaanle dhexe ee ka tirsanaa taliska howlgalka karbala ayaa la dilay kadib markii uu gacanka hadal ka dhacay harada alsahzah waxaana lagu dhuftay mindi taasoo keentay in goobtu ku qurbaxo gaashaanlahan ayaa la sheegay in xilliga la dilayay uu ahaa mid ka maqan taliska ciidamada uuna fasax u ahaa qoyskiisa sida ay shaaciyeen ilawareedyada amni ee soo dusiyey dhacdadan dhinaca kale maraykanka ayaa sheegay inay ka hortageen gantaal ay soo rideen maleeshiyaadka xuutiyiinta ciidamada badda maraykanka ayaa sheegay in mid ka mid a maraakiibtooda dagaalka ee ku sugan badda cas uu burburiyey laba gantaal oo nooca balaastiiga ah oo laga soo riday aagga yeman ay xuutiyiintu maamulaan waxa uu sheegay in markabkan wax burburiya uu ka jawaabayay warbixinnada markabka konteenarada ee meeriska oo lagu weeraray marinka muhiimka ee maraakiibta taasoo ah tii ugu horeysay tan iyo markii la bilaabay kormeer caalami ah ku dhowaad laba toddobaad ka hor lama soo warin wax khasaare oo ka dhashay shirkadda meeriska ee laga leeyahay dalka denmark ayaa sheegtay toddobaadkan inay isku diyaarinayso inay bilowdo isticmaalka badda cas kadib markii ay beddeshay marinkeeda weeraradii ugu dambeeyey awgood isla wararka ku aadan arrintan ayaan ku guda jirnaaye maraykanka ayaa bilaabay weerar ka dhana maleeshiyaadka xuutiyiinta ugu yaraan toban ka tirsan kooxda xuutiyiinta yeman ayaa axaddii shalay lagu dilay kuwo kalena waa lagu dhaawacay kadib markii ciidamada badda maraykanka ay doomaha kooxdan duqayn kula beegsadeen badda cas ciidamada badda maraykanka ee howlgalkan fulinayay ayaa goor sii horeysay sheegay in ay diyaaradaha qumaatiga u kacay maraykanku burburiyeen dhowr doomaha yaryar ah oo ay ku howlgelayeen kooxda xuutiyiinta ee taageerada ka hesha shiicada iiraan diyaarado helakabtar oo ay leeyihiin ciidamada badda maraykanka ayaa quusiyey saddex doomood ay wateen kooxaha xuutiyiinta kuwaasi oo weeraray markab xamuul ah oo marayay badda cad sida ay sheegeen milatariga maraykanka ugu dambeenna kuuriyada waqooyi oo shaaca ka qaaday in sanadka cusub ee laba kun afar iyo labaatan adeegsan doonto saddex dayax gacmeed dowladda dalka kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in sanadka soo socda ee laba kun afar iyo labaatan ay soo bandhigi doonto saddex dayax gacmeed oo ah nuuca ay milatarigu u adeegsadaan howlaha basaasnimada ah xukuumadda byongyong ayaa sidoo kale xoojin doonta hubkeeda niyugleerka iyo isticmaalka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee militariga oo qayb ka ah casriyeynta barnaamijyada gaashaandhiga ee dalkaasi wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi k c n a ayaa qortay in go'aamadan ay ka soo baxeen shir xisbiyeed socday shan cisho oo uu guddoominayay madaxweynaha waddankaasi kim jong un madaxweynaha ayaa xilli uu shirku soo xirayey waxa uu dhaliil u jeediyey dowladda maraykanka oo uu ku eedeeyey inay qaadayso tallaabooyin ku aadan dagaal aan laga fuursan karin
قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay mu'asasada almalaaxim ayaa baahisay qaybta saddexaad silsilada loogu magacdaray sihaamul xaq oo lagu soo bandhigayo howlgallo jihaadi ah oo bilihii lasoo dhaafay ka dhacay dalka yemen kuwaasoo afka ciidda loogu daray maleeshiyaadka xisaamul amni ay soo tababaratay dowladda imaaraadka carabta waxaa warbixin ku aadan inoo soo jeedinaya muxsin xasan
waa qaybtii saddexaad ee silsiladda sihaamul xaq oo ay warbaahinta jihaadiga ah ee jasiiratul carab kusoo bandhigto howlgallada mujaahidiinta alqaacida ee dalka yemen kuna beegsadaan murtasaqada imaaraadka carabta ee ku sugan koonfurta yemen waxaa la daawan karaa in ka badan afartan daqiiqo wuxuuna soo bandhigayaa howlgallo jihaadi ah oo bilooyinkii lasoo dhaafay ka dhacay dalka yemen kuwaasoo ciidamada ansaaru shariica ay wacdare lama iloowaan ah oogu dhigeen maleeshiyaadka ay ku adeegato dowladda imaaraadka carabta
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم
qaybaha hore ee filimka sihaamul xaq qaybtiisa saddexaad wuxuu soo bandhigayaa tacadiyaadka noocyada kala duwan iyo gaboodfallada xanuunka badan ee ay dhaqanka ka dhigteen maleeshiyaadka daacadda u ah imaaraadka carabta inkastoo muuqaalada lasoo bandhigay ay ka wada siman yihiin bashaacada ama foolxumada haddana waxaa ugu qalbi taabad daran muuqaal maleeshiyaadka imaaraadka oo guri ugu dhacaya qoys muslim ah xilligaas oo ay qaylada iyo oohinta isku darayaan carruurta iyo hooyadood halka aabbihii gurigana ay horay usii kaxaysanayaan laakiin mustadcafiinta sidan loo taagdaraystay waxay leeyihiin rag rag dhaafay oo ka dhiidhiya dulmiga ayna cirdi iyo sharaf u yihiin dadkan taagta daran mujaahidiinta ansaaru shariica ayaa ku dhawaaqay khaswo loogu aargudayo laguna garab istaagayo muslimiinta koonfurta yemen si looga yureeyo cudwaanka murtasaqada imaaraadka
تخفق راياته في الهضاع ويسري الضياء بكل البقاع ويجلو الظلام وهذا الضباب سيعلو الجهاد برام السعاد وتخفق راياته في الهضاع ويسري الضياء بكل البقاع ويجلو الظلام وهذا kadib diyaargarow iyo sahmin lagu sameeyey goobaha ugu wanaagsan ee lagu dhiig bixin karo maleeshiyaadka imaaraadka carabta waxay saraakiisha mujaahidiinta ansaaru shariica hoosta ka xariiqeen saldhigga almadiiq ee mandiqada muudayah ee gobolka abyan halkaas oo ay degan yihiin murtasaqada imaaraadka carabta ka hor inta aanay dhaqaaqin ciidamada mujaahidiinta mid ka mid ah ducaadda ayaa jeedinaya kelimad taxriidin ah oo muslimiinta ku boorinaysa inay hubka qaataan una dagaalamaan sidii loogu hiilin lahaa dadka taagta daran ee uu cadowga tunjileecsanayo فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا فكأن الله عز وجل في هذه الآية أيها الإخوة يحرض عباده على قتال أعداء الله سبحانه وتعالى فيقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله markan wuxuu isdaarka sihaamulxaq qeybtiisa saddexaad soo bandhigayaa dagaal adag oo xilli habeen ah dhex maraya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka imaaraadka carabta ee ku sugan saldhigga almadiiq daqiiqado kooban kadibna waxaa saldhigga gebi ahaanba la wareegaya ciidamada mujaahidiinta marka laga soo tago askarta lagu dilay weerarka waxay ciidamada mujaahidiinta ansaaru shariica gacanta ku dhigeen hub kala duwan oo ay ku jiraan noocyada culculus ee lidka diyaaradaha لغة الدمى لغتي وليس سوى الدمى أنا عن فنون القول لن أتكلم وتركت للرشاش أن يتكلم ليحيل أوكار العدو جهنم فاليوم يوم الثأر اليوم يوم حرق الدشم وحرق السيارات يجب عليهم أن يأتوا بعد ذلك بعد هذه العملية لا يروا إلا الرماد ولا يروا إلا أشلاءهم متفحمة وحينها سيشعرون أن لا بقاء لهم في هذه الأرض هذه الأرض لن يبقى فيها إلا الموحدون لن يبقى فيها إلا من يرفع راية لا إله إلا الله لن يحكمها إلا الإسلام لن يحكمها إلا التوحيد وكلمة الله ستكون هي العليا
weerarada kale ee uu soo bandhigaya filimka ay baahiyeen mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab waxaa ka mid ah dagaal lagu qaaday saldhigga tabalkayma oo fariisin ay ku leeyihiin maleeshiyaadka murtasaqada imaaraadka carabta sahan iyo xog sugan oo laga keenay saldhigga kadib ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar culus ku ekeenaya saldhigga daqiiqado kooban kadibna waxaa saldhigga gebi ahaanba ka cararaya maleeshiyaadka iyadoo mujaahidiinta ay dabqabadsiinayaan difaacyadii maleeshiyaadka نقتدي بأبي دجانة من تورط الله اكبر الله اكبر الله اكبر هذه مجالس بتحترق اعداء الله هذه مجالس بتحترق الله الحمد لله الذي الذي دهموا اعراض المسلمين وشردوهم وقاتلوهم ودهموا بيوتهم وقتلوا ابنائهم احنا اليوم ننتقم لهم في وسط مدارسهم marka laga soo tago howlgallada weerarada tooska ah ee uu isdaarka soo bandhigay waxaa kaloo jira tobannaan howlgallo qaraxyo toogasho iyo duqaymo ah oo ay mujaahidiinta ku beegsadeen maleeshiyaadka calooshood u shaqaystayaasha ah ee imaaraadka carabta kuwaas oo uu filimka si sugan usoo gudbinayo inkastoo marar badan ay saraakiisha imaaraadka u qaabilsan koonfurta yeman sheegeen in mujaahidiinta ansaaru shariicah ay ka saareen deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada abyan iyo shabwah haddana waxaa caddaatay in wararkaasi aanay sal iyo raad toona lahayn mujaahidiinta ayaana murtasaqada kala hortagay silsilado weeraro ah oo lagu dilay saraakiishii ugu sarsaraysay ee horboodaysay xamlada ashahaadala dirirnimada ah ee ay dowladda imaaraadka carabta ah ka wada koonfurta yeman marka laga yimaado howlgallada caskariga ah ee uu filimka sihaamulxaq qeybtiisa saddexaad soo gudbinayo waxaa jira in filimka lagu daawan karo jalasaad iyo fadhiyo iimaani ah oo ay mujaahidiinta dhexdooda iswaaninayaan isna xasuusinayaan hadafka ay uga soo baxeen guryahooda hubkana u garwaxsadeen فلا بد على المجاهد في سبيل الله أن يجعل نصب عينيه هدفه الذي خرج من أجله وهو إعلاء كلمة الله عز وجل وأن يجدد هذه النية لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى وأن يجعل قصده في كل عمل يريده الله عز وجل marka ay maleeshiyaadka daacadda u ah dowladda imaaraadka carabta ku guuldareysteen xamalaadkii dhulka ahaa waxay soo kiciyeen diyaarado daroonis ah oo raadinaya saldhigyada mujaahidiinta laakiin diyaaradahaasi ayaa qaarkood dhulka kusoo dhacay gacmaha mujaahidiintana ku dhacay sida lagu arki karo isdaarka ugu dambeyntii isdaarka sihaamulxaq qeybtiisa saddexaad waxay mujaahidiinta ku ballanqaadeen inay baahin doonaan filim gaar ah oo looga hadlaya howlgalkii qisaasta ahaa ee nolosha lagu dhaafiyey cabdulatiif assayid oo ahaa dagaal ooga in ka badan toban sano dagaal adag kula jiray ku dhaqanka shareecada islaamka ee dalka yemen إن المجاهدين بعملياتهم في أبين وشبوة يتحركون وبوصلتهم الأقصى فإن أيدينا إن لم تطل اليهود فهي ستطال بقوة الله أذنابهم في جزيرة العرب وغيرها وقد بدا لكل متابع للأحداث عمالة مرتزقة الانتقالي لدويلة الإمارات howlgallada ay mujaahidiintu ka wadaan abyan iyo shabwah waxay u dhaqdhaqaaqayaan iyagoo hadafkoodu yahay al aqsa haddii gacmaheennu gaari waayeen yuhuudda waa shaki la'aan inay gaarayaan dabadhilifyada yuhuudda ee ku sugan jasiiratul carab iyo meelaha kale allaah idankii cid kasta oo la socota dhacdooyinka way ka dharagsan tahay in golaha kumeelgaarka ah ee koonfurta yemen uu dabadhilif u yahay imaaraadka carabta taasoo caadiyeysay si cadna u sheegtay inay dabadhilif u tahay yuhuudda iyo nasaarada dagaalna ay kula jirto islaamka oo idil iyo dhammaan jamaacaadka u nisbo sheegta islaamka dadka oo dhammi way arkayaan mowqifka imaaraadku ka qaatay xasuuqa ay yuhuuddu ku hayaan khaza iyo taageerada nooc waliba leh ee ay la garab taagan tahay yuhuudda sidaas darteed qof waliba oo safka imaaraadka gala wuxuu ku jiraa safka yuhuudda caydaruus assabiidi oo ah madaxa golaha kumeelgaarka ah ee koonfurta yemen ayaa hambaliyeeyey tallaabadii ay imaaraadku ku caadiyeysay xiriirka ay la leedahay yuhuudda isagoo caddeeyey in dhankiisa uu diyaar u yahay inuu caadiyeeyo xiriirka yuhuudda haddii koonfurta yemen noqoto dalka madax bannaan yemen inteeda kale waxaa intaa dheer in golahan uu soo jeediyey inuu isagu noqdo cidda waardiyeynaysa maraakiibta yuhuudda ee maraysa xeebaha badda cas taasoo muujinaysa sida ay gaalnimada ugu degdegayaan arrimahaanna waxaa diidan dhammaan muslimiinta degta koonfurta yemen iyo guud ahaan qabaa'ilka yemen kuwaasoo astaan u ah qiirada dulmidiidnimada iyo difaaca islaamka iyo ehelkiisa ma oggolan qabaa'ilkaas in kuwaani liita ay sii wasaqeeyaan dhulkooda sidayna arrinkaas ku oggolaanayaan ayagoo arkaya dhiigga walaalahooda khaza iyo falastiin oo la bannaysanayo alle ayaan ku dhaartaye yuhuudda jasiiratul carab iyo murtasiqadooda waxaan dhedhisiin doonnaa allaah awooddii holaca dagaalka iyo sibirka ka soo gaaraya u argudidda diinteenna calooshii u shaqaysta weliba wuxuu inooga dhigan yahay dabadhilif yuhuudeed mana ku badbaadayo waxaan ka ahayn towbo iyo inuu beri ka noqdo ceebtan ama in uu sugto inaan madaxa ka jarno wixii waansamayana uu cibro u noqdo وكل مرتزق فهو بمثابة عميل اليهود فليس له نجاة بحول الله إلا التوبة والتبرؤ من هذا العار أو أن ينتظر قطف رأسه وجعله عبرة لمن يعتبر والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى guud ahaana intaas ayaan ku soo afmeelaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى أمسي وما أعددت للرحمن نفسي فسبحان الذي أسرى عرفت الله